bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslم عlى نabيina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعيin ama bعd casharkii hore baabun mataa yaqdacu talbiya xadiidkii oo alfadl bnu cabaas ee ahaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh وalih waslama labbaa xataa ramaa jamraة اlcaqaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu talbiyeysanayey ilaa uu jamratu alcaqaba ka tuuray saxiix ibnu khusayme waxaan sheegnay inay ku jirta riwaayo iyadu markaa dhahaysay maca aakhiri xasaatin inuu yacnii nebiga talbiyada uu gooyey maca aakhiri xasaatin dhagaxa ugu dambeeyo uu tuuray inuu la gooyey talbiyada xadiidkaana marka siyaadadaas marka ibnu khusayme inuu wariyey tilmaamayna marka in iyada la qaato inay tahay oo takhsiis ay tusayso laakiin wuxuu leeyahay alimaamu اlbayhaqi kitaabkiisa kitaabu sunan asunan اlkubraa ziyaadadu hariib waaye ayuu ku tilmaamayaa inay hariib tahay buu sheegayaa marka ziyaadadaa hariibka ah asbuucii hore marka waxaan tilmaannay riwaayada ibnu khusayme un keliya marka riwaayada saasuu u xukumay albayhaqi inay ziyaadada maca aakhiri xasaatin inay qariib tahay buu sheegay ayb laakiin ibnu xajar sideeda unbuu u tilmaamayuu u maray ayb intaas marka casharkii hore wa qaala alimaamu abu daawuud raximahu اllahu tacaala baabun ay haada kani baabun baab weeyaan almuxrimu qofka muxrimka a yaxmilu silaaxa hubka qaadayo yacnii ninka muxrimkaa hub ma qaadi karaa isagoo hub sito haddana ixraam ma ku jiri karaa almuxrimu yaxmilu silaaxa muxrimku hub ma qaadayaa ay hal yaxmilu silaaxa qaala alimaamu abu daawuud raximahu اllahu tacaala xadaana axmed bnu xambal qال أخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر الملقب بغندر قال أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الوردي عن أبي, عن أبي إسحاق هو السبيعي أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني قال سمعت البراء يقول براء بن عازب مقلي وردها ييره لما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم nebigu markii uu la heshiiyey ahlalxudaybiyati reer xudaybiya dadkii yacnii xudaybiya uu ballanta kula gelaya qurayshay ahaayeene heshiiskaa meeshaas ka dhacay saalaxahum wuxuu kula suluxtamay calaa an laa yadkhuluuhaa inaynan maka gelin nebiga asxaabtiisa sannada dambe waay ilaa bijulbaani silaaxi hubka kiisa galaysan mooyaane hub yacnii galaysan oo galkiisa ku jira mooyaane inaynan wax kale la soo geli karin fasa'altuhu waan su'aalay buu leeyahay abuu isxaaq maa julbaanu silaax waxa uu yahay julbaanu silaaxa qaala waxa uu yidhi alqiraabu waa galka bimaa fiihi maca maa fiihi waxa ku dhex jirana ay la jiraan galka iyo seeftiisu markay isku dhex jiraan ayaa julbaan la yidhaahdaa buui muhiimku marka waxaa weeyaan hub galaysan oo yacnii daboolan oo galkiisa ku jira bis unbay la soo gelayaan ayb xadiidkan bukhaariiyo muslim baa soo saareen tarjamada iyo xadiidka haddii laysku fiiriyo daahirka xadiidku wuxuu tusayaa inay qaada muxrimku inuu hub qaado inaynan qalad ahayn oo ixraamkiisu ayna waxba u dhibaynin xadiidkan hadda saasuu sheegayaa maxaa yeelay seefta haddii iyadoo gal ku jira la qaado iyo haddii iyadoo af bannaan la qaado hub unbaa la wadaa nacam almuxrimu yaxmilu silaax marka macnuhu wuxuu ka dhigan yahay inay bannaan tahay laakiin bannaanaanshada laftirkeeda mudlaq iskama aha oo waxay ku qaydan tahay haddii cabsi ay jirto cabsiay wax la mida marka ay jirtooo kale in la qaato wax dhibaataa male muxrimku uu qaato walidaalika tabwiibka imaamu albukhaari wuxuu ahaa baabu lubsi silaaxi lilmuxrim kadib buu wuxuu yidhi wa qaala cikrimatu idaa khashya alcaduwa labisa silaaxa cadow hadduu ka cabsanayo hubkiisuu labisanaya oo xihana waftadaa buu ku daray marka cikrima fidyo iska bixinaa marka fidyo markaasuu alimaamu اlbukhaari wuxuu yidhi walam yutaabac calayhi fi اlfidyati fidyada laguma mutaabacaynin cikrima yacnii marka fidyadu waa shaad waa qowl cikrimo uu leeyahay laakiin inta kale in lagu mutaabaciyaad moodaa marka bukhaari usaa ishaaraya nacam haddii marka ay cabsiyi jirto way bannaan tahay in la qaado muxrimka oo hubka qaato wax fidyaana lagama rabo cinda akari ahli اlcilmi ayb ibnu cumar isaga waxaa laga hayaa bukhaari uu warinayaa kitaabuulciideynka iyo meelahaas ibnu cumar baa waran caaraddiis baa gaartay markaasaa xajaaj uu yidhi yaa sidaan yeelay markaasuu yidhi anta amarta bixamli الsilaaxi fi اlxaram adigii baa dadka amray inay hubka xaramka ku dhex qaataan marka adaab i dilayuu leeyahay ile amarka adaab bixiye ninka amarka le ahaa leh naam riwaayo kale waxay leedahay amarta silaaxa hubkii baad amartay amarta bixamli silaaxi fii yowmi اlciid waa laba riwaayo marka haddaba nago midda xaramkan yaa yanii baabkan khusaynayso xaramkii dhexdiisii in hub lagu xambaaro ayaad adiga amartay buu yidhi marka weliba wuxuu ku daray wakhti aan aan la qaadin iyadoon la qaadi jirin oo riwaayada muslim baa waxay leedahay can macqil bni cubayd can abi zubayr can jaabir nahaa rasuulu اllahi salى اllahu calayh ali wasalam an yuxmala silaaxu bimaka nebigu wuxuu reebay maka in hub lagu qaado waa reebay rasuulka ayb kitaabulciideynka marka bukhaari tabwiibkiisa wuxuu ahaa baabu maa yukrahu min xamli الsilaaxi fi اlciidi wاlxaram labadaasuu yidhi marka ciidda dhexdeeda iyo markay xaramka yani xaramka dhexdiisa in hub la qaadaa inay karaaha tahay halkii horena wuxuu tilmaamay marka baabu lubsi silaaxi lilmuxrimi buu baabeeyey meel kalena isku soo duub labada baab tarjamadooda waxaa laga qaadanayaa hadday xaajo iyo daruuro iyo baahi keento dhib male in la qaato fidyana ma waajibayso haddaanay dan iyo xaajo midna aynan jirinna in la qaataa waa la reebay oo axaadiisu nahyi sidaasaa lagu xambaarayaa waa sida marka culummaduna u badan tahay ayb baabka marka tarjamada uu tilmaamay sidaas weeyaan marka fiqhigeeda qaala samictu اlbaraa'a yaquul lama saalaxa rasuulu اllahi salى اllahu calayh ali wasalam nebigu markuu la heshiiyey ahlaalxudaybiyati saalaxahum wou la musaalaxoodayoo wou la sulxtamay calaa an laa yadkhuluuhaa inaynan maka soo gelin haada maka u laabanama waawuljamaacahana waa nebiga asxaabtiisa inaynan gelin maka aanay soo gelin ilaa bijulbaani silaaxi hubka midkiisa galaysan mooyaane hubka galkiisa ku jira mooyaane ayb kaa inay ku soo galaan saddex berina waa u qabteen waana cumratulqadaa middaas xudaybiya waa iska laabteen sannadii dambey soo cumraysteen cumratulqadaa ama cumratulqadiya ayb iyagoo marka seefo hubka uu ugu jiro oo qof walbaa iyo yacnii seeftiioo galkeedu markaa uu ku jiro iyay maka galeen saddex maalmooday joogeen cumradoodii bay ku sameeyeen dabadeed waa iskaga baxeen marka gaaladii baa marka loo banneeyey oo yacnii ay u banneeyeen ile heshiisay ku soo galeen haddana yacnii dagaal kama samay kara meesha qofka mu'minkaa inuu cahdigiisa iyo ballankiisa uu ilaalin karo ka soo bixi karo waa u sabray rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii dambe iyagaa jebiyey heshiiska markay iyaga jebiyeenna waa la dagaalay ilaahayna waa uga gargaaray markaas laakiin qof khaa'ina ilaahay u gargaari maayo qaala markaa waxa uu yidhi maa julbaanu silaax fasa'altuhu maa julbaanu silaaxi qaala alqiraabu waa galka bimaa fiihi yacnii waxa ku jiro oo dhexdiisa ay la jiraan yanii waxa ku dhex jiraa waxaa weeyaan waa seeftii laftirkeediiu baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan fi lmuxrimati haweenayda muxrimadda ah xajka xarman tuqaطii wajhahaa wejigeeda daboolayso horey waxaan u soo marnay muxrimaddu inaynan niqaab xihanaynin oo laa tantaqibu almar'atu almuxrimatu naagta muxrimadda ah niqaab ama indha shareer ma xiratuu yidhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam ayb oo waqtulixraamkeeduu nebiga ka reebay ee awqaadda kale ma ahana ogow maxaa yeele hadday awqaadda kale tahay ixraamkan in lagu qeydo macno ma sameeyeen banaan ayb marka hadday sidaa tahay weji daboolka isaga ka warran marka iyadoon niqaab lagu xihin indha shareer lagu xihin haweentu hadday jilbaabkeedoo kale ku daboosho khimaarkeedoo kale ay wejiga geb ku siisato ay ku hagoogato iyadu say tahay baabkan taasuu rabaa inuu uga warramo marka laba waa laba kala duwan waay weji daboolka iyo niqaabku labay kale yihiin niqaabku wejiga waa lagu daboolaa laakiin waa shay waxyaabaha wejiga lagu asturo ka midoo gadaal laga xirto ama geluus ha loo sameeyo ama si kale ha loo xire ayb ee taqdiyada wejiga la daboolayana wax kala wa oo qasab maaha in niqaab lagu daboolo wejiga waxyaabo kale waa la yeeli karaa ayb taasuu marka rabaa inuu kala saaro qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa hushayn huwa bnu bashiir alwaasiti qaala akhbaranaa yaziid bnu abi ziyaad yaziid bnu abi ziyaad huwa alhaashimiyu mowlaahum ضciif أhraجa xadiiثahu albukhaariyu tacliiqan wmuslim wاlarbacة waana soo mar hadda ka hor can mujaahidi can caaئiشhaةa radia اllahu canha qaalat kaana الrukbaanu safarku waxay ahaayeen yamuruuna binaa inayna soo marayaan inaga wanaxnu annaga oo maca rasuulillaahi la jirna salى اllahu عalيyه ali wasalam muxrimaatun kuwa xarmanna aan nahay faidaa xaadow binaa hadday nala sinaadaan oo nimanku markay soo marayaan annagu ay nala sinaadaan oo meel ay nagala siman yihiin markay joogaan sadelad ixdaanaa middeen way ku soo daynaysay waa raaricinaysay middeen jilbaabahaa jilbaabkeeda min ra'sihaa madaxay ka soo raaricinaysay calaa wejhihaa bayna ku raaricinaysay wejiga korkiisa tay madaxa ka soo dayso jilbaabkii oo xoogaa soo jiiddo ilaa aada u dheeryaha marada jilbaabka ah waxyara intay sidaa u qaaddo ayay hoo wejiga ku soo daynaysay ayb sadalad ixdaanaha jilbaabahaa waxay ku daynaysay min ra'sihaa madaxeeda ayay ka soo daynaysay calaa wajhihaa wejigeeda korkiisayna ku daynaysay fa idaa jaawasuunaa haddayna gudbaan oyna dhaafaan kashafnaahu waa iska faydaynay ile xoogaa xarajaa ku jira mar walba taasa raggiina marka inay ka weji qarsanayeen marka hawaanku inay wejigooda ragga ka dabooshaan waxaa weeyaan ama bacd alculamaa waa waajib ay dhahayaan kaiir min alculamaana ama culammada badankoodna waa sunnay leeyihiin waa xaaraan iyada wax meelay ku taalmaanayb naagtu inay wejigeeda ka qarsato nimanka ajaanibkaa xaaraan ma ahaimaa waxay noqonaya un wujuub ama istixbaab labadaa wax ka dhexeeya male markay ugu yaraato istixbaabay noqonaysaa faidaa jaawasuunaa kashafnaahu waanu faydaynay xadiidkan saxiixu sunani abi daawuudka shaykh اlalbani isaguuu ku daciifiyey laakiin jilbaabu اlmar'a almuslima iyo mishkaatu اlmasaabiixa labadaba waa ku saxiix yeelay waxaana raajixa xadiidku inuu saxiix yahay ama uu xasan yahay saasaa xoog badan ayb oo maxaa yeelay xaafidku talkhiisulxabiirka wuxuu ku leeyahay xadiidka ibnu khusayma soo saaray markuu soo saaray kadibba wuxuu yidhi wa qaala fi اlqalbi min yaziid bni abi ziyaad yacnii yaziid bni abi ziyaad qalbiga qofka waxbaa kaga jiro yacni waa daciifo ka wada ninkan hadda sanadka ku jiro walaakin warada min wajhin aakhara wej kale ayuu xadiidka ku soo arooray uma akhraja min طariiqi faaطima binti اlmundir can asmaaءa binti abi bakar wahiya jaddatuhaa naxwahu asmaa baa xadiidkanoo kale warisay kaasuu marka ku dabaqabtay ibnu khusayma marka labadaa xadiidkaas asmaa iyo midkan waa isxoojinayaan marka dacfiga yasiid waa kabmaa marka xadiidkan dambe asmaana saxaxahu alxaakim xaakim waa saxiix yeelay xaafid almundiri isagu wuxuu yidhi qad ikhtaara jamaacatu alcamala bidaahiri hada alxadiid jamaaco culummada ka mida waxay doorteen xadiidkan in lagu camal falo naaguhu ay ku camal falaan khaaabina wuxuu sheegay wadakara alkhaaabiyu ana ashaaficiya callaqa alqowla fiihi calaa sixati alxadiid yacnii khaaabi macaalimu sunanka isagana wuxuu ku sheegay imaamu shaafici inuu yidhi xadiidkan mafhuumkiisa ayaan ku tegey haddii uu ansaxo tacliiq baa marka uu ku xiray waana ansaxay xadiidka ibnu abi khaytama wuxuu isaguna wariyey min ariiqi ismaaciil bni khaalid abi khaalid can ummihi qaalat kunnaa nadkhulu calaa ummi اlmu'miniin caaishaan u geli jirnay yowma tarwiya maalinta sideedaadka ah xajka lagu jiro faqultu lahaa waxaan ku idhi yaa umma almu'miniin haahuna imra'atun ta'baa an tuqadiya wajhahaa meeshaan waxaa joogta naag wejigeeda inay daboosho diidayso wahiya muxrimatun waana muxrimad yacnii iyadoo muxrimad ah wejiga lama lama daboolayay leedahay fa rafacat caa'ishatu khimaarahaa caa'isha khimaarkeedii bay soo kor yeeshay min sadrihaa bay ka soo kor yeeshay faqadad bihi wajhaa wejigeedii bay ku dabooshay oo aharkaa caa'ishana sidaasuu tilmaamaya isugeyntu marka xukunku waxaa weeyaan haweenta muxrimadda wejigeeda inay daboosho haddii niman ajaanib oo kale markay soo agmarayaan dhib ma leh oo waxay ku daboolaysaana marka waa ama jilbaabkeeda ama khimaarkeeda inay ku daboosho markay dhaafaanna ay iska furto waa markay muxrimadda tahay way dhib ma laha oo marka la leeyahy laa tantaqibu almar'atu almuxrima wejiga ma daboolaysa lagama wado ma niqaabanayso un niqaabka unbaa la reebay oo la diiday niqaabkuna nooc libaaska ka mida waa oo haweenta markaa iyada laga reebay kutubtan dambe muxuu leeyahay xadiidkan daciif muu ku dhigay kuwan dambena xadiidku marka jilbaab almar'a almuslima waa ku saxiix yeelay kan asmaa iyo midkaanu isku qabtay kaasaana xoog badan baabun fi lmuxrimi yudallal ayb baabun ayaadaa kani baabun baab weeyaan fi lmuxrimi muxrimka yudallalu la harinayo qofka muxrimkaa oo la harinayo in la hariyo ma bannaan tahay maro inta la qaado yacnii kor madaxiisa korkiisa la yeelo ama dallad ou muxrimku isticmaalo dalladna inuu isticmaalo in qof uu hariyo oo laba qof intay maro qabtaan isagu markaa ay sidaa ku hoosiyaan arrintaa iyadaa marka xaalkeedu sidee u ah xukunkeeda ayb waxaa madaxa lagu daboolaya laba nooco wax madaxa mutasilka oo la xidhiiro sida koofida iyo cimaamadda iyo kale taas ma bannaana horaan u soo marnay burnuskii iyo waxaa weeyaan iyo iyo cimaamadii iyo nebiga waa kii reebay waxna waxaa weeyaan wejiga madaxa waa qarinayaan laakiin kuma dhegana waa dallad iyo wax la midoo kale midaha middaas oo hadda midda uu marka baabkan uu rabo inuu kaga warramo qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa moxamed bnu salma ayb wahuwa albaahiliyu can abi cabdiraxiim can zayd bni abi unaysa can yaxya bni xusayn can ummi lxusayn xadaathu qaalad waxa ay tidhi xajajnaa maca الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigaan la xajinnay xajat اlwadaac fii xajati اlwadaac yaanu la xajinnay fara'aytu usaamata usaamaan arkay iyo bilaalan iyo bilaal wa axaduhumaa midkoodna aakhidun ou yaha midkii hayo bikhiطaami naaqati الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam nebigiisa nebiga hashiisa faruur xirkeeda isagoo haayo khiaam marka waa xarigga faruur xirka ah zimaamna waa hogaanka saasay iyagu kala qaadaan carabta wa axaduhumaa labada midkoodna aakhidun uu yahay mid ku dheggan oo hayo bikhiaami naaqati الnabiy sal ا ly slam nebiga hashiisii faruur xirkeeda walaakharu kan kalena raaficun uu yahay midkii kor yeelayo hawbahu maradiisa yasturuhu isagoo markaa ku asturayo ama liyasturahu nusaqa qaaraa dhigaa liyasturahu sow ugasuu u asturo min alxari kulaylka oo uga asturo uga qariyo si uu kulaylka uga qariyo xataa ramaa intuu nebigu ka tuurtay jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba intuu ka tuurtay saasay yeelayeen midna wuxuu waday marka faruur xirki hasha kan kalena marka mare ayuu saa ugu hayo qoraxduu ka celinayo nebiguna marka wuxuu saarnaa hashiisii buu saarnaa dabcan marka usaama waa fangashanay nebiga marka isagoo marka hashiisa saaranuu nebiga dhagaxa iyo wuxuu tuurtay marka taana marka wuxuu yeelayaa si loo arko dadku ila dadku waa badnaayeen markuu hasha saaran yahay camalka siduu u samaynaya waa la arki ogyahay xadiidkan muslim baa wariyey macnaha tarjamada iyo xadiidkuna waa iswaafaqsan yihiinoo waa inay marka bannaan tahay waa in maro lagu qariyo maro yacnii dallad looga dhigo ama dalladiiba inuu isticmaalo dhib ma laha laakiin waxa ku dheggan mutasilka shayga ku ah ee wejiga ee madaxa ka qarinaya ninka muxrimkaa looma ogola baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almuxrimu muxrimka yaxtajimu istoobayo qofka muxrimkaa inuu istoobo toobinta iyuu ka hadlaya halkan marka qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa sufyaan afartii xadiidan soo dhaafay axmed bin xambal baa yaa marka uu abu daawuud ka warinaya qaala akhbaranaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna can camri bni diinaar wahuwa almakiyu can caطaa wa taawuus sanad xijaazi aw ayb axmed isaguna waa galay xijaaz axmed bin xambal ayb can caطaa'in wa taawuusin can ibni cabbaasin ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga ixtajama waa istoobay wahuwa isagoo muxrimun xarman isagoo xarman ayuu istoobay nebigu xadiidkan bukhaari muslim baa warinaya waxay deliil u tahay marka muxrimku inuu istoobo inay bannaan tahay qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa yaziid bnu haaruun wahuwa alwaasitiyu abu khaalid qaala anba'anaa hishaam can cikrima can ibni cabbaas ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wali wasalama ixtajama nebigu waa istoobay wahuwa muxrimun isagoo xarman fii ra'sihi madaxiisu iska toobay min daa'in min ajli daa'in jirro darteeduuna isu toobay kaana bihi isaga markaa ku sugnayd jiradaa marka riwaayaadka qaar waxay leeyihin waxay ahayd aahaar ama raad ka soo gaaray hilibkii sumaysnaay oo naagtii yahuudiyadda ahayd markaa ay u sumaysay ee nebiguna uu goostay oo markaa uu la hadlay garabkii uu la hadlayo uu yidhi waa sumaysanaya markaa iska tuuray ninkii marka albaraa' bni macruur iyana waa u dhintay isagan markii dambe laakiin nebiga calayhi isalaatu wasalaam kama aynan zuulin wax un inay marka kaga hareen culimmada qaar baa waxay leeyiin xataa jiradiisii saamaynuu ku lahaa bina'an calaa daalika marka gacanta marka qaaraasaa dhahaya marka ahlucilmiga madaxuu marka iska toobay min daa'in jirro darteed buu isu toobay kaana bihi markaa ku sugnayd ay kaanat fiihi yani isaga dhexdiis ahayd xadiidkan bukhaari baa weriye waa saxeex xadiidkan marka in madax uu iska toobayaa ku cad madaxa marka haddii layska toobo qofka haddaanu timaha iska qaadin uunan timihii uunan xiirin ee intuu istoobay biduuni isagoon madaxiiba xiirin de waxba laguma laha qofkaas cinda yacnii culammada dhammaantood agtooda waxba laguma laha qofkaas laakiin marka uu istoobaayo madaxa uu iska toobaayo haddii uu madaxa iska xiiro ka warran ila meesha la toobayo madax meesha la toobaayo timaha waa laga waa laga waa in laga qaadaayo sida badan haddii marka toobinta ay keenayso madaxa inuu xiirto oo uu madaxa sidaa ku xiiro isna toobo daruurana ay tahay oo jiray wax lamida uu isku toobaayo way bannaan tahay ixraamkiisa waxba u dhibi mayso laakiin wuu fidyu bixinaa akaru ahlilcilmi saasay dhahayaan fidyaa laga rabaayo ninkii xadiidkii kacbi bnu cujra ayuu la mid noqonayaa maadaama uu yidhi rasuulka ilaahayow intuu nebigu u yimid isagoo injirtu ay ka daadanayso aad ay u dhibtay ee nebigu uu yidhi iska xiira timaha fidyana iska bixi neef gowrac ama lix miskiin quudi ama saddex maalmood yacnii soon waa kii uu sidaa yidhi marka kaas haddii ninkaa daruura hadday fidyada ay ku baaqanaysa ninkaas uga baaqan lahayd akaru ahlilcilmi marka sidaanay dhahayaan wa min ahli ilcilmi waxaa ka mida qaar iyagu dhahaayo dhib male intaa yartaa timahaas oo qofka yacnii xiirayo toobinta uu u xiiraayo dhib male qaar baa culimmada ka mida sidaa dhahaya culimmadii hore iyo mucaasiriinta qaar ka mida sidaa bay leeyihiin laakiin ixtiyaadka iyo dadaalku waxaa u fiican qofka inuu fidyo iska u raaciyo sidaasaa dadaalka u fiican ayb saasayna u badan yihiin culimmada haddii marka ninka muxrimkaa uu istoobo ligayri xaajatin oo isku toobo hadday tin iyo ka daadaadatoo kale iyo oysaha tin tinta uu ku xiiroo kale oo tinta uu qaar ka mida uu gooyo xaaje iyo danna aanay jirin waa xaaraam wax uu samaynayo marka waxaana tinta inuu gooyo waa laga reebay daruurana hadda maaha wax uu u jaraayo xaaraamuu ku dhacay qofkaa hadday xaaje ay jirto markaa iyo baahi caafimaad way bannaan tahay fidyana inuu daba raaciyo way ixtiyaadka iyo dadaalka saas ku jiro قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي احتجم واستوبي وهو يسوى محرم حرما على ظهر القدم جمد كركيد اسكتوبي يعني عكت كركيد ماشا كوري بعد أقول كلا دقا ما أنا ماشا كوري ayb min wajacin xanuun ayuu isku toobay dartii kaana bihi isagoo ku sugnaa xanuun ayuu iska toobay marka toobintu waxyaabaha caafimaadka laga raadiyey ka mid tahay dhiigga asbaxayana qashin qofkii ka baxaya ayb way fiican tahay marka wakhtiyadan hadda marka dadkan qolooyinkan caafimaadka ena waxay yidhaahdaan qofku inuu mar ayaan markuu joogaba dhiig inuu bixiyo oo uu dhiig shubo waa fiican tahay iyagu ay leeyihiin marka waa uun dhiiggaas faasidkoo la bixinaayo u kanna waa yacni waxaa weeyaan toobintu laftirkeeda macnahaasay ka dhigan tahay waa dhiig faasid oo la saarayo dhiigguna sidiisa qofku waa u soo dhashaa haddana wax ka dhammaanaya ma ahan mar alloo walbo uu bixiyo mid nadiifa usoo imaanayo usoo dhalanayo marka xikmadaa ku jirta caafimaadkan in lagu raadiyo waa dibu nabowiga waaba ka mid tahayba toobinta qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi samictu axmeda qaala bnu abi caruuba arsalahu yacnii can qataada yacnii can qataada qataada xaggiisa ayuu ka irsaaliyey ibnu abi caruuba yacnii macmar riwaayadiisa iyadoo waa mutasil riwaayada laakiin ibnu abi caruuba iyada waxaa ku jiro irsaal qataada iyadu riwaayada irsaal baa ku jira saasuu tilmaamaya oo waxaa weeyaan saciid ibnu abi caruuba can qataada mursalan min hayri dikri anas ayb laakiin riwaayadii macmara kuu sheegay ayb marka toobintu iyadana ama xijaamaduna xukunkeedu saas qofka muxrimka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yaktaxilu wuu indho kuulanayaa almuxrimu muxrimka qofka muxrimkaa wuu indho kuulanayaa ama yaktaxilu ayaktaxilu ma indho kuulanayaa almuxrimu muxrimku ma indho kuulanayaa ma indho kuulan karaa xajka waxaa la ogyahay ama ixraamku ziinada iyo tarafuha wuu ka soo horjeedaa oo qofka markuu xaajiga yahay ama muctamirka uu yahay ziinada waa ka dheeraanaya walidaalika barafuun iyo waxa waa laga reebay timaha inuu iska jarjarto ama gaagaabsado wakhtigu ixraamka ku jira iyo waa la reebay ayb aayaddana marka uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti اlcatiiq ziinada iyo waxaa marka tinta marka ay tahay inay daadiyaan yaa marka waxaa weeyaan yay keenaysaa sidaas marka qofka muxrimkaa ma indha kuulan karaa alkaa marka baabku sidaasu ka dhigay qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa sufyaan can ayuuba bni muusa can nubayhi bni wahbin qaal ishtakaa cumaru bnu cubaydillaahi bni macmar ayaa wuxuu ka cawday oo ka xanuunsaday caynayhi labadiisa indhood fa arsala ilaa abana bni cumaan ayuu u cidiray abaan ibni cumaan ayuu u diray qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yidhi wahuwa abaan amiiruulmawsimi buu ahaa xajka amiirkiisa ninkaa marka abaan ibnu cumaan ibnu cafaan wey cumaan wiilkiisii waaye xajka isagaa markaa amiirka ahaa waayihii hore xajka marka yacnii amiir ayuu lahaan jiray maamulo oo xajka iyo yacnii awqaaddiisa iyo yacnii acmaashiisa iyo kala tartiibiyo ayb wakhtiyadan dambena dowladda uu ku dhex yaallo meelaha yacni mashaaciruulxaraamka yaa yaa tartiibiso ayb tartiibinta iyo maamulkiisuna intaasoo dad meelay isugu imaanayaan lagagama maarman waagii hore marka amiirka usoo magacaabi jiray qof wado marka wakhtiganna dadka markaa un meesha taladeeda haayo unbaa nidaamiyo maamulo ayb marka amrwahuwa amiiruulmawsim ayuu ahaa maa yanacu marka waa u cidirsaday maa yasnacu bihimaa labada indhood wuxuu ku sameeya nin dadkan dadkan marka umarada looga soo dhigaayo dad aqoon lena way ahaayeen dabcan marka wuxuu leeyahay maa yasnacu muxuu ku samaynayaa bihimaa labadiisa indhood qaala waxa uu yidhi admidhumaa ku dharoob bisabiri sibir ku dharoob waxaad marisaa sibir ayb bisabiri yani sibirku waa baalkan annaguba sibir umbaan dhahnaa aadka u qaraarka badan dadka qaarna dacar iyo waxbay dhahaan ayb dacarta baashan aadka u qaraaroo sibirka ah yuu leeyahay marka mari fa innii samictu cumaana cumaan baan maqlay yuxadisu isagoo sheegaya daalika kaagaas can rasuulillahi isagoo ka sheegaya sala allahu calayh ali wasalam admidhumaa labadaada indhood ku dharoob oo mari yani mari bisabiri sabir mari yani sibir mari fa innii samictu cumaana baan maqlay yuxadisu daalika can rasuulillahi isagoo ka sheegayaan maqlay marka waxay ku tusaysaa de sibirka caraf iyo diib iyo raa'ixa ma laha halkaa marka waxaa laga qaadanayaa indhakuushu indhakuusha midda barafuunka leh ee udugga iyo carafta leh lama ogola ilaa diib iyo barafuuna iyadu wada tahay middii marka aan diib yacnii udeyg iyo waxa aan lahayn hadduu qofka xaajo u marsanaayo dhib ma laha indhihiisiibu ama bamaato ha ku shubto ama yacnii ha ku shubo sibir iyo wax un ha mariyo waxa uun la diidayaa wax barafuun ama yacni udgoon leh inuu isticmaalaa laga reebay qaala xadaثna cثmaan bnu abi shayba qaala xadaثna ismaaciil bnu ibraahim bni culaya can ayuub can naafic can nubayhi bni wahbin bihada اlxadiiث kan hore muxuu yidhi kan hore kan dambena kan dambe ma saxiixuu leeyahay nusakii hore oo daciif sunan abi daawuudka daciifa ku taalla saasaan malaynaa ayb xadiidku marka waa saxiix weeyaan macnahaasaana laga qaadanaya maxaa yeele nubay ibnu wahbin waa iqatun akhraja xadiidahu muslim waasxaabu sunan اlarbaca sanadka dambe akhrajahu muslim uu leeyahay baarك الlaه فيk kan horaa ya hy kolle saasaan moodaa waa la fiirin doonaa qolooyinka nusakii hore dhaadheerka heli karo waa laga fiirin doonaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almuxrimu muxrimka yaqtasilu qubaysanayo qofka muxrimkee qubaysanayo ninka muxrimkaa ma qubaysan karaa almuxrimu hal yaqtasil saas ay ka dhigan tahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almuxrimu muxrimka yaqtasilu qubaysanayo qubaysan karaa marka muxrimkii qaala xadaثana cabdullaahi bnu maslama huwa alqacnabiyu can maliki can zayd bni aslam can ibraahima bni cabdillaahi bni xunayn can abiihi cabdullaahi bni xunayn ana cabdallaahi bna cabaasin cabdullaahi bnu cabaas iyo walmiswara bna makhrama ikhtalafaa way iskhilaafeen bilabwaa'i abwaa meesha la yidhaha iyagoo joogo faqaala bnu cabbaasin waxa uu yidhi yaqsilu lmuxrimu muxrimku wuu dhaqayaa ra'sahu madaxiisa qaala almiswaru miswar waxa uu yidhi laa yaqsilu lmuxrimu ninka muxrimkaa dhaqi maayo ra'sahu madaxiisa miswar isagu marka wuxuu yidhi ma dhaqaayuu yidhi madaxiisa qofka muxrimkaa madaxiisa ma dhaqayuu yidhi miswar ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay wuu dhaqayaa masaladaasay marka ku doodeen fa arsalahu cabdullaahi bnu cabbaas cabdullaahi bnu cabbaas waa diray faarsala cabdullaahi bnu cabbaas wuu diray hu cabdullaahi bnu xunayn buu diray ilaa abi ayuub alansaariy ayuu u diray orda soo weydii buu yidhi waxaa laga qaadanayaa marka mas'alada haddii laysku qabto ayb labada qof hadday ku doodaan mas'alada inay qofku cilmi dhaamo ama ka cilmi roon inay marka la aadaan oo ay marka weyddiiyaan taasaa laga qaadana cabdullaahi binu cabbaas saxaabadii yaryaraydoo ka mid ahaa inkastoo aad u cilmi badnaa haddana laakiin jullu cilmihii wuxuu ka faa'iidaystay asxaabta isaga aad u cilmiga saxaabada uga bartay weliba cumar gaar ahaan abu ayuubna hadde nin weyn uu ahaa saxaabadii waaweynaydoo qudamada ah buu ka mid ahaa dabcan marka abu ayuubay sooibnu cabbaas marka waa dirayoo orod abu ayuub soo su'aal buuye isagaa marka la weydiinaya laakiin labada qof de wax kala bixiya haddaanay jirin oo dadku ay wada siman yihiin de markaa waa markay isku halaagsamayaan nin walba hadduu yidhaahdo yacni anugu kan waxma dhaamo kanno waxma dhaamo de macruuf iyo munkar macruuf isma fari karaan munkarna iskama reebi karaan waana midda culummadu ay ku sharxeen xadiidka dhahayo laa yأti zamaanu ila wاladii bacdahu sharu minhu ibnu mascuud iyo saasuu ku macneeyey macnahaas oo wuxuu yidhi amaa inii laa aquulu ina caaman aqsabu min caam anigu idinma dhahayuu yidhi sanadaa sanad ka aaran badan yani maahan in laga wado sanadba sanadba sanadka ka dambeeya waa ka abaar badnaanaya lagama wado ee waxaa weeyaan buu yidhi inahu dihaabu culamaa'ikum culimmadiinna tegitaanka ay tegayaan oo ay yacnii yaraanayaan waayuu yidhi waxa markaa fasaadka laguu sheegayo markaasuu wuxuu yidhi faidaa dahaba alculamaa'u hadday culummadu tagaan istawa nnaas dadku waa ekaanayaan faida istawow hadday ekaadaanna macruufna isma farayaanuu yidhi munkarna ma iska reebayaan facinda daalika yahlakuun meeshaasay marka ku halaagsamayaan waxaa la mid ada qofku haddaanu qofka u aqoonsanaynba cilmiga kii cilmiga lahaa haddaan cilmiga loo aqoonsanaynna uu yidhaahda marka waxba kuumaba aqoonsani waxaa taqaan ma leh iyaduna dadku waa isku dhammaanayaan waana isku rafaadeen khilaaf iyo kooxaysi iyo furqana weligood ka bixi maayaan mashaakilkan marka waa mashaakil isku wada xirxiran waay jahliga cilmi yaraanta waxay keenaysaa kooxaysi koox kooxo in loo kala baxo kooxaysiga tacasub buu keenaya tacasubkiina dagaal uu keenaya in la isdagaalo halaagu marka halkaasu ka dhalanaya ka imaanaya marka abu ayuubay marka u cid direen fawajadahu yakhtasilu cabdullaahi bni xunayn baa loo diray fawajadahu cabdullaahi bni xunayn abuu ayuub ayuu helay ou arkay yakhtasilu isagoo qubaysanayo bayna alqarnayni ay bayna qarnayi lbi'ri ceelka labadiisa yacnii ceelka raarkiisa yacni ceelka isagoo ku qubaysanaya labadiisa tiir isagoo dhexdooda ku qubaysanaya ayb fawajadahu wuxuu arkay yakhtasilu isagoo qubaysanaya bayna alqarnayni ku qubaysanaya alqarnayn waa qarnay albi'ri wahumaa alcamuudaani waa labada tiir wa ceelku markaa laba tiir buu leeyahay oo kuwo kaloo abalaba taagtaagan ayuu leeyahay oo midna markaa dhexda saa looga geliyo oo marka midkaas dhexe baashan bakarada ayaa lagu xihaa bakarada ayaa lagu xihaa si xarigga uu yacnii u fududaado bakarada waa baashan giraanta ee wareeganaysa waay cajaladda ama bakarada ama giraanta hadba qofka soo u yaqaana taas marka waxaa weeyaan labada tiir marka dhexdooda meel abuu ku qubaysanayo ceelka ceelka geeskiisa abuu ku qubaysanayo oo marka uu yani halkaa isku asturay wahuwa isaga oo yustaru la qarinayo yani qof uu qarinayo asturaayo bihawbin mare isagoo lagu asturayo qaala waxa uu yidhi fasallamtu calayhi waan salaamay waxaa laga qaadanayaa qofka marka haddaanu xaaje gudasho ku jirin ee dahaaro kale weysaqaad iyo qubays iyo ku jira waa la salaami karaa laakiin isagoo xaajada kor fadhiyaan la ogolayn waxa uu yidhi marka faqaala waxa uu yidhi man haadaa kan waa kuma qultu waxaan idhi ana cabdullaahi bnu xunayn anada marka haddii magaca la daba dhiga dhib male anada keligeed waa midda la kaado ana cabdullaahi bnu xunayn arsalanii ilayka waxaa ii kaa soo diray cabdullaahi bnu cabbaas as'aluka anuu ku su'aalayo kayfa kaana rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu sideebuu yaqsilu u dhaqi jiray ra'sahu madaxiisa wahuwa isagoo muxrimun muxrim ah nebigoo muxrima see madaxiisa u dhaqi jiray culamada qaar marka waxay leeyiin waxaa laga qaadanaya ibnu cabbaas mas'alada waa hubay isaga walidaalika su-aasha wuxuu yidhi orodoo tagoo nebigu sideebuu madaxa u dhaqan jiray soo su'aal ma qubayso jiray soo weydii ma dhihin ka'annahu inuu yacnii binnas u yaqaanay yaad moodaysaa laakiin bacdi alculamaa baa waxay leeyihiin cabdullaahi ibnu xunayn markuu arkay mas'aladii laysku haystay ninkii oroda u tag soo weydii la dhahayo isagiiba qubaysanaya markuu arkay yuu su-aasha dhan kale u weeciyuu ku tasarufay marka labadaaba culammadu waa yidhaahdaan wahuwa isagoo muxrimun markaa see nebigu madax u dhaqan jiray isagoo xarman qaala waxauu yidhi fawadaca abuu ayuuba abuu ayuub yaddahu gacantiisii buu saaray cala hawbi maradii maradii lagu asturayo gacantiisa saaray fada'da'ahu waa hoos buu u dejiyey fada'da'ahu hoos ayuu u dejiyey xoogaa yar yacnii madaxuu rabaa inuu tuso waxyar buu hoos u dejiyey xataa badaa lii ilaa uu ii soo muuqday ra'suhu madaxiisa uma qaala liinsaanin qofku wuxuu ku yidhi yasubu calayhi biyaha ugu shubayey usbub shub soo shub biyaha iigu shub qaala fasaba calaa ra'sihi madaxiisa korkiisuu biyihii ku shubay uma xaraka abuu ayuub abuu ayuub waa dhaqdhaqaajiyey ra'sahu madaxiisa biyadayhi labadiisa gacmood buu ku dhaqdhaqaajiyey yanii labadii gacmood buu yacni ku falanqeeyey madaxiigu fa aqbala bihimaa hore hore ayuu ugu socday wa adbara gadaalgadaalna waa ugu tegey uma qaala wuxuu yidhi haakadaa ra'aytuhu yafcalu sala allahu calayh waali wasalam sidaan baan arkay nebigoo samaynaya marka waa inuu qubaysan karo muxrimka laakiin waa inuu iska ilaaliyo de wax udugle inuu ku qubaysto yani shaambada yacni shaambooyinkan carafta le iyo ama saabuunaha sidaanoo kale ah inuu iska ilaaliyo biyo cad isaga qubaysan iyo wax aan ama saabuun aan udug lahayn haddii ay jirto maxaa yaele diibku waa ka xaaraam ayb waxaa kaloo iyada tinta marka haddii uu tintiisa biyaha ku falanqeeyo timaha yaryarka ee ka soo go'ayo dhib ma laha haddaan isaga u qasdin wax yaryarka ka soo go'go'o waxbaas dhibaato ay leedahay ma leh xadiidkan marka fawaa'idda ku jirta waxaa ka mid ah saxaabadu inay masaa'isha axkaamta ay ka wada hadli jireen oo hadday isku khilaafaanna cid kaga cilmi roon ay raadin jireen oo doodoodu marka ay ahayd dood khayr wadata ay ahayd wa rujuucuhum ila nusuus inay labada qolaba nusuusta u wada laaban jireen markii yacnii masaladii la bayaaniyo binas lagu bayaaniyo waa ninka qaldan waa soo noqon jire taa marka inay xaqdoon ahaayeenay tuseen ayb wa rujuucuhum ila ila اnas walidaalika waxuuba leeyahay riwaayaadka qaar miswar markii sidan uu warka keenay cabdullahi bn xunayn ayuu wuxuu yidhi laa umaariika abaddan ibnu cabaas haddaa tahay mar dambe kulama doodayo yacnii waa kuu saxeexayo inaad yacni iga cilmi badan tahay u leeyahay ayb waxaa kaloo laga qaadanaya halka qof khabarka uu soo sheego in wax lagu dhisi karo axkaam hal ninay dirsadeen warkiiba u keenay waa ka aqbaleen nin labaad ku soo darma aynan dhehen ayb muctasilada siday qabaan ayb taabiciba hadduu doono qofku ha ahaado nacam waxaa kaloo laga qaadanaya mas'alo kaloo muhimoo saxaabada iyaga aqwaashooda xujo iskuguma dhex aha saxaabada iyaga aqwaashooda ayagu xujo iskuguma ahan maxaa yeele hadday xujo isku ay aqwaashoodu ay iskugu tahay ee waxaa weeyaan nin walbow adiga qowlkaaga qaadaa la dhihi laado yacni aduu xujo kuu yahay ama qofka kalea yacni midkan qowlkiisa qaadan lahaaba in nas la raadiyo oo mas'aladan la baaro loomama baahdeen walidaalika ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay xadiidka dhahayo inkastoo asal aanu lahayn xadiidkaas asxaabii kannujuumi fabiayhim iqtadaytum ihtadaytum asxaabtaydu waa xidigo oo kale kaad ku dayataan waa ku hanuunaysaan naqligaa laga wadaayo hadduu ansaxo xadiidkaa naqliga saxaabada waa mid walbaa wuxuu kuu soo naqliyo waa ku hanuunay amaa iyaga ijtihaadaadkooda lagama wado ijtihaadaadka saxaabada dee waxaa dhici karta in xaqa uu gees maro qaarkood ijtihaadkeeda oo hadda maalan yacni saxaabigu mas'ale intuu ku ijtihaado waa gefi karaa naskuna saxaabi kale inuu hayaa dhici karto marka haddii la iskhilaafo naska unbaa lagu kala baxaa saxaabadu hadday iskhilaafaan soo ma garanin walidaalika wuxuu yidhi ibnu cabdilbar haddii yacnii saxaabiga ijtihaadkiisa kii lagu daydaaba haddii diintu ay sidaas waafaqsanaan lahayd dee maba aynan isdhibeenoo ibnu cabbaasna wuxuu dhihi lahaa yuu yidhi anta najmun wa ana najmun miswar haddaa tahay adna xiddigaata adna xiddigaan ahaye dadka gadaal ka imaanaya labadeenna kay ku daydaanba dhib ma leh waa fiican yahay buu dhihi lahaa laakiin ma dhihin xaqii baa la raadiyey si marka dadka dambe waxay ku dayanayaan waa naqliga ee ijtihaadka ku dayan maayaan ma aragtaan haddii marka saxaabada aaxaadkooda ijmaacooda ma ka hadlayna naga aaxaadu saxaaba ijtihaadaadkooda haddii sidaa la yidhi waa in naska laga raadiyey haddii la yidhi maxaad u malaynaya marka aaxaadu naas dadka hadda jooga nacam iyo culummada hadda joogta iyo madaahibtaba yani madaahibta afarta ha noqdaan culimmadii ka dambaysa ha noqdaan kuwa mucaasiriintii hadda nool ha noqdaan qof ma jiro yacnii haddii lagu dayda waa la hanuunaa boqolkiiba boqol la dhihi karo nebiga aan ahayn calayhi isalaatu wassalaam yacnii fii kulli afcaalihi wa aqwaalihi qof lagu daydaa rasuulka unbaa ka jira dadka intiisa kale aqwaal iyo afcaal ay leeyihiinaa jirta iyaga cudurdaar ku leeyihiinba ijtihaadaad ay sameeyeen oo ay ku gafeen oo iyagu macduur ay ku yihiin laakiin adiga lagaa raba inaad naska ogaatid haddaad naska heshana aad raacdo waxaan kale haddii kale waa iska tacasub tacasub ka soo tag mid kale soo aadi lahay a'immadii hore tacasubkooda iska daa mid cusub mid cusub kaan waa marka mid cusub kaan ma soconaysa ayb xadiidkan marka fawaaidda tirada badan baa ku jirta waxaa kaloo laga qaadanaya buu leeyahay ayb sidaa marka inay naqliga tahay asxaabii ka nujuumidana musani iyaa sheegay inuu leeyahay ibnu cabdilbar ayb waxaa laga qaadanaya qofka faadilka ah yani qofka yacni qofka faadilka ah in fadligiisa loo ictiraafo ayb saxaabaduna inay qaarkood qaarka kale ay wax su'aali jireen waxaa laga qaadanaya qofku markuu dahaaro qaadanayo in markaa la salaami karo oo aanay dhib lahayn qadaaulxaajaha laakiin maya dabcan naam muxrimku inuu marka madaxiisa biyaha ka dharjin karo oo uu timihii yacni gelgelin karo oo falanqayn karo iyo kulli waa laga qaadanaya xadiidkan marka axkaam badan baa ku jirta fatxulbaariga marka ibnu xajar juska afaraadu aad uga hadla xadiidkan markuu tilmaamayo ayb xadiidkanna marka ayb janaaba isaga muxrimku yacni inuu qubaysanayo janaabada uu ka maydhanayo iyada khilaaf kama taagno laakiin wixii aan janaabo ahayn yaa bacdu alculamaa laga wariyey ma qubaysanayo laakiin xadiidkan baa deliil ah inuu qubaysan karo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almuxrimu muxrimka yatasawaju guursanayo almuxrimu muxrimka yatasawaju guursanayo markaa yatasawaju buu isticmaalay yankixu ma isticmaalin saasaana fiican yankixu haddii la yidhaha macno kale yacni ay yujaamicu bay noqon kartaa muxrim inuuna waxba jimaaci karinna waa layska ogyahay intuu xaalatu ixraamka ku jiro waxa muraadka baabkan laga leeyahayna jimaac maahane caqdi nikaax ma samayn karaa ujeedka laga leeyahay qaala xadaثana alqacnabiyu can maliki can naafic can nubayh bni wahbin akhii bani cabdiddaar ana cumara bna cubaydillaahi arsala ilaa abaana bni cuثmaan ibni cafaan buu u cid diray yas'aluhu isagoo weydiinayo waabaanu abaanna yowmaidin maalinka amiiru اlxaaji xujaajta amiirkoodii buu ahaa wahumaa labadooduna muxrimaani bay ahaayeen kuwa xarman ayb oo waxa uu yidhi innii aradtu waxaan doonay an unkixa inaan guuriyo inaan u guuriyo dalxata bna cumar dalxa bina cumar inaan u guuriyo ibnata shaybata bni jubayr gabadha marka shayba uu dhalay inaan u guuriyaan damcay buuyi fa aradtu waxaan doonay an taxdura daalika fa aradtu waxaan doonay buu yidhi marka an taxdura daalika inaad xaadirto marka caqdigaa inaad goobjoog ka noqotaan rabaa buu yidhi abaan buu saa ku dhahaya fa ankara daalika calayhi abaanu arrintaa abaan baa ku inkiray wa qaala wuxuu yidhi innii samictu abii aabbay baan waxaan ka maqlay cuhmaana bna cafaan ahaa yaquulu isagoo dhahayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam laa yankixu lmuxrimu muxrimka ma nikaaxsado walaa yunkixu mana nikaaxo muxrimku ma nikaaxsado mana nikaaxo isaga gabadhiisa iyo walaashiisa iyo ma nikaaxayo ayb min ankaxa yunkixu nakaxdanna waa waxaa weeyaan ulaai baa iyada laga bixiya laa yankixu ma nikaaxsanayo almuxrimu muxrimka isaga ma guursado walaa yunkixu mana guuriyo ayb xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay marka de muxrimku in caqdunikaax inuu xaaraam ka yahay caqdunikaax inuu xaaraam ka yahayo aanu samayn karin isagii yacni ma guursan karo mana guurin karo waxaa la mida wakiilna ma noqon karo ila wakiilku bimahaabati cidda oo wakiilka u yahayo un la mid yahay caqdi nikaaxna wakiilkama noqon karo labada yacni daraf walbaa midkuu ahaadaba yacni darafka guursanaayo iyo darafka guurinaayo midna wakiil ma u noqon karo ayb caqdiga maxaadiri karaa isagoon midna ahayn labada qolo qolo yacni iyagu xalaal aha isguursanayaan isaga marka maxaadiri karaa yaa war ay geliyaan culummada caqdiga noocaa maxaadiri karaa markhaatima ka noqon karaa yaa war ay geliyaan ayb markhaatida dabcan caqdigay ku dhex jirtaa ma fiicna inuu markhaati xataa ka noqon ayb qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid ayb ana moxamed bna jacfarin xadaahum qaala akhbaranaa saciidu can maطr wayacla bnu xakiim can naaficin can nubayh bni wahbin can abana bni cuثmaan can cuثmaana ana rasuula اllahi sal ly slam dakara milahu zaada wuxuu ku daray walaa yakhdubu mana doono ma doono oo isagana haween naftiisa uma doono cid kalena uma doono shaqadaas dhan inuu dhaafo inta uu muxrimka yahay قال xdثna موسى بن إسماعيل هو أbو سلمة التبوذكي المنqري قال أخبرنا حماaد وهو بن سلمة عن xبيب بن شhهيد عن مyمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخي مymuنة ahاa عن مymuنةa qاaل waxay tihi مymuنة تزawajanii rasuulu اllaahi salى اllahu عalيyه wali wasalam nebiga wuu i guursaday wanaxnu inaga oo xalaalaani labadeennaba aan xalaal nahay midkeenna aanu muxrim ahayn bisarif ayuu igu guursaday sarif meesha la yidhaha halkaasayna ku dhimatay xaasaskii nebiga uu guursadayna iyadaa u dembaysay ibnu cabbaasna habaryartiisay ahaydoo hooyadiisay la dhalatay lubaaba bintulxaaria la dhihi jiray ibnu cabbaas hooyadii iyadana maymuunatu bintulxaari ayay ahayd marka iyada waxay leedahay nebiga wuxuu i guursaday labadeenno xalaal ah anna aan ixraam ku jirin isagana aanu ku jirin xadiidkan cumaanay marka waafaqe ficilkan iyo qowlkii nebiga hore waa iswaafaqayaan qaala xadaثna musadadun qaala akhbarana xamaad bnu zayd can ayuuba can cikrimata can ibni cabaas ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu taزawaja maymuunata ayuu guursaday wa huwa muxrimun isaga oo muxrim ah xarman xadiidkan marka isaga iyo kuwii hore waa isdiidayaan nebigu maymuunou guursadou leeya ibnu cabaas isagoo muxrim ah ibnu cabaas iyo caaisha iyo abi hurayre iyo iyagu sidaanoo kalea laga hayaa oo ay leeyihiin nebigu maymuuna isagoo muxrim uu guursaday maymuuna iyadii qofkii la guursaday ahaydna waxay leedahay nebigu wuxuu guursaday isagoo xalaal ah oo aan muxrim ahayn abuu raafic oo nebiga u diray oo iyaga dhexdooda yacnii markaa safiir u ahaa nebiga ama rasuul nebiga u ahaa qadiyadda aad uga warqabayna wuxuu leeyahay tasawaja rasuulullahi sal ly slam maymuunata wahuwa xalaal nebigoo xalaal ahu maymuuno guursaday marka qofkii la guursaday iyo ninkii rasuulka ka ahaa labaduba saasay tilmaameen marka xadiidkan ibnu cabaas culammada marka waxay yidhaahdeen wahima ibnu cabaas ibnu cabaas meeshan waa wahmiyey oo meeshan uu leeyahay wahuwa muxrim maahane wahuwa xalaalay ahay ee isagii baa marka meeshan gefayoo ilduufay saasay dhaheen marka culamada qaarkood saasay dhahayaan qaarna waxay marayaan maslaku tarjiixo waxay leeyihiin arrinta nebigay gaar u tahay xugunkii horeo laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixuna xugun caam ah waayo dadka dhan nebiga uu ugu talagalay wa haadihi min khusuusiyaatihi middan ibnu cabbaas qaar waxay leeyihiin maya sidaa ma ahane waa la kala rajaxayaa oo riwaayada marka yacnii xadiidka cuhmaan ayaa raajix ah sababtoo ah maymuuno iyo oo qadiyadda la socdaa waafaqeen midkan marka qadiyaddan oo midkan qisadan maymuuna iyada waxay ku timid laba si oo kala horjeeda oon la jamcin karin laba si oo kala horjeeda oon la jamcin karinay ku timid laakiin xadiidu cumaan isago isma khilaafin midda kale xadiid cumaan sunna qowliya wa kanna ficliya wa qowliya ficil hadday iscaaridaanna qowlaa la hormarin jiray intaa marka la feeriy waxay keenayaan in muxrimku aanu guursan karin xadiidka hore saasayna ayaa xoog badan bacdi alculamaa iyaga waxay ku tageen inuu guursan karo dhib aanay lahayn oo kuufiyiinta iyo bacdu saxaabaa ka mida sidaa qaala xadaثna bnu bashaar qaala xadaثna cabdالرaxmaan bnu mahdiy qaala akhbarana sufyaan can ismaaciila bni umaya can rajuli can saciid bni اlmusayab qaala wahima bnu cabaas ibnu cabaas waa gafay fii taswiiji maymuuna maymuuna guurinteeda la guursaday yani fii taswiiji maymuuna maymuuno guurinteedii wuu ku gafay wa huwa muxrimun fii taswiiji maymuunata maymuuno guurinteeda uu wariyey wahuwa nebiga oo muxrimun muxrim ah taa waa ku gafay buu yidhi marka xadiidkan marka waa ahar weeyaan oo saciid ibnu musayab uu leeyay waa maqduuc waana saxiix waxaa laga qaadanayaa marka culummadii hore marka inay iyagu sidan qaar ka midaba yidhaahdeen waana sida badan bukhaari isaga xadiidkan keliya unbuu keenay ibnu cabaas kan cumaan maba werininba isaga muslim baa werinaya taqriib iyaa hay taqriib arkeen taqriib meelaha mubhamaadka ismaaciil ibnu umaya la fiiriyo ismaaciil ibnu umaya can rajulin ayb baabu maa yaqtulu اlmuxrimu kan marka ma tilmaamayo ismaaciil ibnu umaya can acraabiyin iyo sidaasu dhahayaa can rajulin ma ku darin mubhamaadka baabu maa yaqtulu اlmuxrimu min addawaab baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba uu baabayahay yaqtulu lmuxrimu muxrimka uu dilayo oo min addawaabi waxa dhulka ku socda ka mida xayawaanka qofka muxrimkaa inuu ugaarsado waa laga reebay laakiin xayawaanaadka qaar loo banneeyaa jira inuu dilo ugaartu marka waa labo ugaar berriya iyo ugaar bad ah ugaarta badda waa loo banneeyey muxrimka uxila lakum saydulbaxri waطacaamuhu mataacan lakum walisayaara وxurima عalaykum sayd اlbari maa dumtum xurumaa ayb marka waxaan beriga joogo qaar baa marka xayawaankan beriga qaar baa in la dilo ay bannaan tahay kuwaasuu kuu sheegaya marka qaala xadaثna أxmed بnu xambal qaala akhbarana sufyaan bnu cuyayna can الزuhriyi can saalimi can abihi qaal su'ila الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam nebiga waxaa la su'aalay camaa yaqtulu اlmuxrimu muxrimku waxa uu dilayo oo min addawaabi ah waxa dhulka ku socda faqaala nebigu waxa uu yidhi khamsun shan laa junaaxa wax dembiya fii qatlihina dilkooda ma ahaanin calaa man qof korkiis qatalahunna dilo fi lxilli ku dilo xilliga walxarami xaramka ku dilo xaram iyo meel kaleba in lagu dilaa qofna dembi kuma aha shan shan buu hadda yidhi shantan marka macnaheeduma waxaa laga qaadanayaa mid lixaad inaanay jirin maya khamsuntan wax mafhuuma laga qaadan maayo maxaa yeele situnna waa soo aroortay sideedana marka usuululfiqiga manduuqa iyo mafhuumka marka laga hadlaayo baabu اlmanduuqi wاlmafhuum mafaahiimta adcafu اlmafaahiim waxaa ku jiro ka mida mafhuumulaqabka iyo mafhuumulcadadka iyo waa daciif weyaan xujana ma aha cinda اljumhuur marka sidaa lagu leeyahy macnaheedu waxaa la diidayaa khamsun shan inaad ka fahamto shantan wixii ka soo haray lama dili karo yacni shantan wixii ka shantan unbaa la dili karaa wixii ka soo haray waa la iska daynayaa saa ilaa u fahamtaa la diidaan maxaa yeeley cadad mafhuumulcadadku waa daciif walidaalika waxaa soo aroortay qaybo lixaad iyo kuwayaal kale oo aan shantan ahayn baa haddana imaanayso soo aroortay ayb shantii buu sheegayaa marka alcaqrabu dibqalooca waalghuraabu tukaha tukaha riwaayaadka qaar waxay ku xidheen alabqac alguraabu alabqac ayb nooc marka tukaha ka mida wa oo isagu marka caloosha iyo ka cad ayb oo diilin leh diilin cad leh kaasaa marka uu ku dhacayaa riwaayada muslima qayday bay leeyihiin ee riwaayo kalena waxay tilmaamayaan huraabka quraabu zarci midka la yidhaaho oo beeraha iyo waxaas yacnii ku dul wareego iyo noocaas isagu ma la dilaayay leeyihin oo nas wabaas waxbaa ku soo arooray waa layska eryayaa waxbaas ay sheegeen laakiin tukaha un waa si caama riwaayaadku ay u badan yihiin waalghuraabu tukaha waalfa'ratu dooliga ayb waalfa'ratu dooliga ayb waalxida'atu dafada xida'ada marka waa dafada baashan marka dafada aan idhaahno oo hilibka iyo waxaan marka dadka ka dafto shimbir shimbirtan yacnii xooga xooggana leh xoogaa waalkalbu eyga alcaquuru boqnogooyaha eyga faylagooyaha ah eyga marka haddaanu faylagooyo ahaynoo dadku aanu ku xadgudbayno maashiisa iska socdo faraha laga qaadaya la taaban maayo qofka muxrimkaa ma taabanayo hadduu laakiin caquur uu yahayoo dadka ku soo haadayo kaasoo kale in la dilaa dhib ma laha waصfigan marka alcaquur mafhuum ma leeyahay mase ma laha alkalb اcaquur alcaquur hadda waa nacti nactiguna waa min adawaati takhsiis oo ka mid yahay marka mafhuumma laga dhalin karaa waa u badan yihiin culummada saciid ibnu mansuur iyo isnaad xasana wuxuu ku wariyey can abi hurayra wuxuu yidhi alkalbu اlcaquur اlasad eyga yanii faylagooyaha la sheegaya waa libaaxoy qaar marka alkalb اlcaquur libaaxayba ku fasireen riwaayo kaleoo bacdi salaf ka soo aroortayna ka ansaxday alkalb اlcaquur huwa diibu bay dhahayaan waa yeyda waa yeyda ayb qaar waxay leeyihiin laa shayءa acqaru min alxaya wax ka faylagoyn daran ma jiro abeesada alkalb اlcaquur marka abeesadii bay ku fasirayaan calaa kullin marka waxaa weeyaan eygu hadduu faylagooyo yahay iyo dugaaggiina kaba sii daranoo libaaxa iyo shabeelka iyo waxyaabaha qofka iyagu waa iska dilayaan riwaayada marka bukhaari iyadu waxay leedahay shantani kulluhunna faasiqun shantan kulligood waa wada fawaasiq macnaha haddii la raaco marka macna alfisqina waa alkhuruuj kuwan marka xayawaanada waxa fawaasiq loogu magacaabayna khuruujuhaa can xukmi hayrihaa xayawaanka kale ayaynan ku xugun ahayn xayawaanka kale ayaynan ku xugun ahayn xayawaanaadkan kale aanay marka ku xugun ahayn saasaa marka fawaasiq loo yiri ayb maxaa marka maadaama sidan la yidhi xayawaanaadka kale maxay uga duwan yihiin qowlka ugu dhow uguna raajaxsan waxaa weeyaan xayawaanaadkan kale waxay uga duwan yihiin kuwani waxaa laga helaa iidaa iyo ifsaadka aliidaau waalifsaad inay dadka dhibaan ayna waxna halleeyaan dadka inay ifsaadka iyo iidaha wax hallaynta waxgoogoynta iyo waxhallaynta iyo dad dhibidda labadaasay yacni kaga soocan yihiin waxa kale haddii marka sidaa loo qaato ama loo dhigo waxaa soo gelaya marka la haleeshiinaya ilxaaqan ama qiyaas ahaan xayawaan kasta oo bani aadam ka dhiba waa la dili karaa marka xayawaan kasta oo bani aadamka ku xadgudbaayo oo isaga nafsadiisiiba inuu gooyo oo halis u yahay ma la dhahayo libaaxa halkan laguma sheegin shabeelkii laguma xusin lama dilaayo marka la dhihi maayo markaa qofka haiska sugo hadduu sugo marka wuu dhibaataynaya marka jaamicul iidaa'a ku jira wax walba oo mu'di ah marka in xaramka iyo xilligii lagu dilo way bannaan tahay qaala xadaanaa caliy bnu baxr qaala akhbaranaa xaatim bnu ismaaciil qaala xadaanii moxamed bnu cajlaan can ilqacqaaci bni xakiim can abi saalix can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam qaal hamsun شhan qatluhunna xalaalun dilkoodu waa xalaal fi اlxarami lagu dilo alxayatu abeesada wاlcaqrabu dibqallooca wاlxida'atu dafada wاlfa'ratu dooliga iyo wاlkalbu اlcaquur iyo eyga faylogooyaha ah halkan marka wuxuu ku soo daray xayada ayuu ku soo daray waxaanu ku sheegin quraabka tukihiibow kan dambe xadiidkan dambe tukaha kuma jiro ayb kii hore marka quraabkaa ku jiray xayada kuma jirin waa lix marka marka abeesada lagu daro qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala akhbaranaa hushaymun qaala anba'anaa yaziid bnu abi ziyaad qaala akhbaranaa cabduraxmaan bni nucmin albajaliy can abi saciidin alkhudriy ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam su'ila nebiga waxaa la su'aalay camaa yaqtulu lmuxrimu muxrimka waxa uu dilayo qaala alxayatu waalcaqrabu waalfuwaysiqatu fuwaysiqada marka doolligu yuu ka wadaa wayarmiihi wou tuurayaa alguraaba tukaha tukaha waa iska tuuriyaynayaa yani waa iska eryayaa ma dilaayo walaa yaqtuluhu ma dilayo waalkalbu alcaquuru eyga faylagooyaha waalxida'atu dafada wasabucu alcaadii iyo dugaagga xadgudba dugaagga soo xadgudbaaya xadiidkan marka waa daciifo waxaa ku jira yaziid bnu abi ziyaad wa huwa alhaashimiyu mowlaahum daciifun akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca xadiidkan marka saas daciif ku yahay laakiin wayarmi lghuraabadaasuu marka isagu gooni ku yahay inta kale caqrabka iyo fuwaysiqada iyo horaan usoo aragnay laakiin middan dambe wayarmi lghuraaba walaa yaqtuluhu iyo iyo wasabcu lcaadii kaasoo wataa ayb xadiidka marka eyga isagu haddaanu dhib badnayn caquurka marka wasfigeeda in xugun uu ka soo baxayo haddaanu faylagooyo ahayn dhib ma laha oo in la dilaa markaa ma aha ayb walidaalika yani eygu xayawaanaadka kale waa uga duwan yahayba yani eygu rabaayad yani waa rabaayadou galaa isaga ibnu xajarna khasaa'is badan buu ka sheegay ayb ou ku sifaysan yahay waa baraarug badan yahay waa hurdo fudud yahay waa isjeclaysiin badan yahay saaxiibkiisuu yidhi oo eyga qofka dhaqaaleeyo aad oo u jecel yahay waana difaacaa weliba meel cidlaa kaga tegi maayan waxaa kalou sheegay yacnii waa urin badan yahay nacam urintiisu aaday u daran tahay walidaalika yacnii eeyaha waxyaabaha aan bani aadamku soo saari karin waata loo isticmaalo hadda nacam oo iyagu marka daroogada iyo waxaas ay soo urinayaan markiiba marka qofka wata waa ka urinayaan aad buu wax u urin badan yahay waxyaabahaas dhan tilmaamahaasuu leeyahay bacdi culamaaءi alxanaabila oo qarnigii sagaalaad ama tobnaad ahayna kitaab waxuu qoray la yidhaha aliqhtiraaء aliqraab fii axkaami اlkilaab eeyaha waxa axkaam ku tacalluqdoo diini ah buu kitaab ku qoray waa madbuucu kitaabka ama aliqtiraab fii ama aliqraab fii axkaami اlkilaab eygu marka hadduu saa iska yahay waxba aan dhibaynin ma la taabanayo najaasnimadiisu isagu waa baab kale laakiin daxayawaan ilaahay abuuray in la dhiba ma ahan innagu marka kii yaraayna waa lagu koriyaa dhibkiisa wixii marka ma ma fiicna saas oo kale yanii meel ka dhacay ku noqona ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laxmu saydi lilmuxrim laxmu saydi ugaarka hilibkiisa lilmuxrimi qofka muxrimka u ahaanayo yanii qofka muxrimkaa loo soo ugaaraayey ama loo keenayey xukunkiisu muxuu yahay qaala xadaanaa moxamed ibnu kaiir qaala anba'anaa sulaymaan ibnu kaiir can xumaydin الطawiil can isxaaqa bni cabdillaahi bni alxaariث can abiihi wa kaana alxaariثu khaliifata cuثmaan ba waa radia allaahu canhu iyo cala daa'ifa uga ahaa fasanaca licuثmaana marka ninkan yanii alxaari cabdullahi bn alxaarikan aabihii cuثmaan ayuu wuxuu uga ahaa wakiil magaalada daa'if fasanaca licuثmaana cuثmaan buu u sameeyey طacaaman cunto fiihi ay ku dhex jirto min alxajali baashan xiitaxiitada leedahay xajalada waa xiitxiitada baasha ay dhahaan walyacaaqiibi qooleyda oo qooley ay ka mid tahay qooleyda dakarkeeda ee dakaru ulxamaam qooleyda keeda labka ah yaa yacaaqiib yacquub la yidhahda walyacaaqiibi qooley yacni markaa labkeed wa laxmi alwaxshi duurjoogta hilibkeeda wax ka mida ugaarta duurjoogta hilibkeeda wax ka mida cunto uu ka mid yahay baa marka uu sameeyey qaala wuxuu yidhi fabacaa ilaya wuxuu ii diray fabacaa ilaa caliyin radia allaahu canhu cali buu u diray markaa fa jaa'ahu marka wuu keenay fabacaa cusmaan wuu diray alxaaria buu diray waa ilaa caliyin buu u diray radia allaahu canhu orod cali ii soo qabo yidhi cali bn abi aalib fajaahu fa jaa'a xaari wuu yimid fa jaa'a wuu yimid alrasuulu kii la diray waa xaarikii hu ama fabacaa ay fabacaa alxaariu xaari baa diray ilaa caliyin cali buu u cid diray radia allaahu canhu fa jaa'ahu rasuulu ergeygii baa yimid hu cali buu u yimid fa jaa'ahu damiirka ku jira cali buu u noqonaya fa jaa'ahu rasuulu ergeygii baa cali u yimid ninkii lasoo diray wahuwa cali oo yakhbidu yacnii caleemo u daadinayo liabaacira awr lahu isaga ou lahaa isagoo yacnii awr uu markaa watay u daadinaya marka caleen geedaha uga daadinayo fa jaa'a wahuwa yanfudu fa jaa'a cali waa yimid wahuwa isaga oo yanfudu alkhabata caleemihii iyo yacnii xaabadii ka daaddaadinayo ka firdhinayo can yaddihi gacantiisa shaqow ka soo baxo isagoo markaa yacnii sidaa ku jiro ayuu marka yimid isagoo marka gacmihiisii ka firdhinaayo caleentii iyo waxaa faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen kul cun faqaala wuxuu yidhi adcimuuhu quudiya oo siiya qowman qolo xalaalan aan xarmanayn fa innaa annagu xurumun annagu dad xarman baanu nahay faqaala caliyun radia allaahu canhu cali waxa uu yidhi anshudullaaha man kaana haahunaa min ashjac anshudu llaaha ilaahay baan yacnii idinku dhaarinayaayo man kaana haahunaa dadka halkan joogo min ashjaca qoladaas ashjac ah ataclamuuna ma ogtihiin anna rasuula allahi sal ll ly slam rasuulka ahdaa ilayhi rajulun nin inuu u soo hadiyeeyey ximaara waxshin dameer farow wahuwa muxrimun isagoo xarman fa abaa ou diiday an ya'kulahu inuu cuno qaaluu nacan bay yidhaahdeen haah marqaateen ka na ninkaana waa asacbu bnu jahaama xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya muxrimka inaanu cunaynin ugaara inuusan cunaynin laakiin waa haddii isaga loo soo ugaaray haddii isaga dartii ama meesha lagu ogaa ama nin muxrim kalea loo soo ugaaray ama isagii baaba lagu ogaa nin xalaal ahaa baxay ugaar buu soo dilay waa u soo diyaariyey waa u keenay ma cunaayo muxrimku marka haddiiba isaga dartii loo sameeyey ama haddii laga dareemo ama haddaan isaga dartii loo samaynin meeshaba aan lagu ogaynba meeshiiba lagumaba ogaba waa iskaga soo dhexdhacay dad markaa ugaar iyo markaa sagaare iyo ama ugaar yacnii solanayo u yimid wuu iskala cuni karaa xadiidka abuqataadaa tilmaamayo nebigu uu yidhi idinka ma u tilmaanteen maya maaxad ku kaalmeeyey ma idinku jiraa maya abuqataadana xalaalow ah markaa iska cunuu yidhi marka nebiga sal ll slam labadaa xadiid marka culammada saasay ku jamciyeen qaala xadaanaa abu salma muusa bnu ismaaciil qaala ahbaranaa xamaadu can qays can caطaa can ibni cabaas annahu qaal yaa zayd bnu arqam hal calimta ma ogtahay anna rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali waslm nebiga uhdiya ilayhi in loo soo hadiyeeyey cudwu saydin ama cadudu saydin ugaar cududiis ama ugaar xubinkiis falam yaqbalhu ma uunan aqbalin waqaala waxa uu yidhi annaa xurumun annagu muxrimiinaan nahay yani annaa xurumun haddii la yidhaahdo yani ma aanu ma aanan ma diidin ilaa annaa xurumun inaan muxrimiin nahay darteedaan u diidno qaala waxau yidhi nacam haa waa maqla yidhi zayd qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid waa xadiidkii sacbi bnu jahaama marka kaas qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala ahbaranaa yacquub yacni aliskandaraaniy alqaari can camrin wahuwa camr bnu abi camr mowla almualib bni cabdillaahi can ilmualib wahuwa mualib bni cabdillahi bni xandab ayb ninkan marka isaga mualibka laa yucrafu lahu yani isaga dacfii war baa ku jiro can jaabir bni cabdillaahi qaal laakiin riwaayada muطalib can jaabir inqiطaaca ku jira bukhaari iyo abu xaatim iyo say tilmaamayaan xaafid alcalaa'ina jaamicu taxsiilka uu ku sheegay ibnu xajarna talkhiiska xadiidkan marka waa daciif wuxuuna daciif ku yahay liajli inqiطaaca ku jira muطalib iyo jaabir dhexdooda liannahu lam yasmac min jaabir muطalib laftirkiisana war baa ka taagan camru bnu abi camrin mowla muطalibkana in kastoo min rijaali sita uu yahay war baa ku jira isaguna sida uu ibnu xajarba sheegay qاaل عن jاaبر بن cبداللahi qاaل سمعtu رasuuل الlahi slى الlaه عليه لي وsلم يquuل sayd الbri lakum xalaaل beriga ugaartiisu xalaalay idiin tahay maa lam tasiiduuhu haddaydan ugaaranin ow yusaada lakum ama aan laidin ugaarin idinka adaan idinka idin ugaarin ama idinka aydan ugaaranin xalaalu idin yahay xukunka marka waa iska sax qaala abu daawuud ida tanaaزaca الkhabaraani labada xadiiث hadday doodaan yani iska hor yimaadaan can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam ka sugnaaday yundaru waa la fiirinayaa bimaa akhada bihi asxaabuhu asxaabta waxay qaateenaa la fiirinaya leeyahy day labada xadiid kan iyo kan abi qataada iska hor imaanayo markaa isaga wuxuu leeyahy midkay saxaabadu qaateen yaa la rajaxayaa waxaadna mooddaa inuu u wado saxaabadu inay u badan yihiin midka sacbi bni jahaama muxrim inuunan marnaba waxba cunaynin ama loo ugaara ama haddii kale taas inuu u wato maxaa yeele cali iyo rag badan laakiin dhanka kale laftirkiisa cumaan iyo saxaabada qaar kalea qowlka kalena qabo hadday marka saxaabadu iskhilaafaan labada xadiidna iska hor imaanayaan sida daahirkaa labada xadiid baa la jamcinayaa sida lagu jamcinana saas aan sheegnay oo haddii marka ninka muxrimka isaga meesha lagu ogaayo loo ugaaray ma bannaana ama uu tuhumo xataa hadduu tuhumo inuu iska dhaafo daane laakiin sidaas aynan jirin dhib male oo waa la cuni karaa xadiidka soo socdaa tilmaamaya qال xdثna cبdاللh بن مسلمة عن mالك عن أbي النضر mwlى cمر بن عubayd اللahi التyمي عن نافع mwlى أbي qتاadة الأنصاaري عن أbي qتاadة أنhu kana mعa rasuuل الlah صلى اه علي sسلم xتى إida kana ببacضi طريiqi maka markuu ahaa تkhaلفa maعa أصxaabin lahu wxuu la haray ou la dib maray ou la daahay أصxaab isaga ou u sugnaato mxrimiina xarmanaa wahuwa isaguna غayru mxrimin buu ahaa ma aanu xarmanayn fara'aa ximaaran dameer buu arkay waxshiyan dameer farow fastawaa calaa farasihi faraskiisii buu ka kor noqday qaala fasa'ala asxaabahu asxaabtiisii buu su'aalay an yunaawiluuhu inay u dhiibaan sawdahu jeedalkiisa fa abow waa diideen raggii muxrimiinta ah buu yidhi ii soo dhiiba jeedalka waa u diideen fasa'alahum rumxahu warwarankiisii ayuu su'aalay fa abow way diideen fa akhadahu isagaa qaatay uma shadda waa weeraray cala alximaari dameerkiibuu weeraray dameer farowgii faqatalahu waa dilay faakala minhu waa cunay faakala minhu bacdu asxaabi rasuulillaahi baa cuneen wa abaa bacduhum qaarna waa diideen falamaa adrakuu rasuula allahi sal ly slam nebiga markay soo gaareen sa'aluuhu can dalika arrinkaa bay su'aaleen faqaala wuxuu yidhi innamaa hiya ducmatun waa luqmad adcamakumuuhaa ou idin quudiyey allahu tacaala cunto ilaahay idin quudiyey marka iska cuna cuntada alla idin quudiyey xadiidkan iyo kii hore marka saas aan sheegnay yaa lagu kala xambaarayabaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan aljaraadu ayaxa lilmuxrimi qofka muxrimkaa ayax ma ugaari karaa ama ayax ma dilan karaa marka ayax muxuu ka mid yahay waa isaga qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala akhbaranaa xamaadun can maymuun bni jaabaan can abi raafic can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alيyh ali wasalama qaal aljaraadu min sayd اlbaxri aljaraadu ayaxa min sayd اlbaxri badda ugaarkeedu ka mid yahay waa daciif laakiin xadiidkan oo ma aanu ansaxin ayb qaala xadaana musadadun qaala akhbarana cabdulwaariث can xabiibin اlmucallim can abi اlmuhazim can abi hurayrata qaal asabnaa waxaanu helnay oon asiibnay sirman goosin ama darban qayb oo min jaraadin ayax baanu asiibnay fakaana rajulun qof wuxuu ahaa yadribu bisawdihi ushiisa jeedalkiisa inuu ku garaacayo wahuwa isagoo muxrimun xarman goosin marka ayaxaan meel ku aragnay marka midkeen wuxuu gudagalay inuu jeedalka ku garaacayo faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina haadaakani laa yasluxu ma habboona fadukira daalika lilnabiyi baa loo sheegay sala allahu calayh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi innamaa huwa min saydi albaxri ayaxu waa badda ugaarkeeda samictu abaa daawuuda yaquul abuu daawuudu dhahayaan maqlay abulmuhazim daciifun weeyaan walxadiiaani labada xadiidna jamiican dhammaantood wahmun dacfi baa ku jiro labada xadiidna dacfi baa ku jira abu daawuud marka eraygan wahmun inuu dacfi u isticmaalo oo istilaax uu u yahay yaa laga garanaa meeshan wahmun bimacnaa daciifun buu ka wadaa ayb qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala akhbaranaa xamaadu an maymuun can maymuun bni jaabaan can abi raafic can kacbin qaal aljaraadu min sayd اlbaxri kanna marka isaga cillada kuwii hore o kale uu leeyahay baabkan marka xadiid saxiixa kuma uunan soo aroorin marka waa la daynaya ayaxa aanu isaga yanii si kale marka waa la daynaya وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم